barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad tobanka bisha disembar sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka dhallinyarada ah ee ganacsiga waxaa toddobaadkan kusoo qaadan doonaa wacyigelinta dhallinyarada ee qabyaaladda iyo tahriibka dhallin yahay adduunyada haddii aan dhib ku abuurnay haddii aan dhaqaaqnoo darxumo aynu u dhammaannay waalidkeenna dhalay haddii aan ka wada dhoofnay wixii ay dhaqaayeen haddii magafa loo dhiibay dhaxalkeennu see noqon haddaan la isdhammaagaynin kaalimihii suugaanta ayaanan ka marnaan doonin barnaamijka
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waad inayn haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada ammaanka dalka lubnaan ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tubooyinka biyaha tuura dad badan oo axaddii maanta isugu soo baxay agagaarka safaaradda uu maraykanka ku leeyahay magaalada bayruud mudaharaadayaasha ayaa ka cadhaysnaa go-aankii uu madaxweyne trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil dadka isu soo baxay ayaa ruuxaya calanka falastiin qaarkood ayaa dad qabadsiiyey waddooyinka islamarkaana xiray waddada aada safaaradda maraykanka ee xaafadda awkaar ee waqooyiga bayruud sabtidii shalayna wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada qaahira waxaay ugu baaqeen madaxweynaha maraykanka inuu ka laabto go-aanka uu qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil
madaxda jaamacadda carabta ah ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha kale ee dunida inay u aqoonsadaan sidii dal madax bannaan in uu yahay falastiin islamarkaasina caasimadiisa ay tahay qudus taasi oo looga jawaabayo tallaabadii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ugu dhawaaqay inuu u aqoonsanayo caasimada jerusalem inay tahay israa'iil loona rarayo safaaradda maraykanka halkaasi madaxa jaamacadda carabta ayaa baaq sameeyey sabtidii shalay ahayd markaasi oo isugu yimaadeen halkaasi kulan deg dega wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta wuxuuna intaasi ku daray in go-aanka maraykanku uu ku xaqiijiyey kuna siiyey qudus in ay tahay wax sharci darro ah
wasiirka arrimaha dibadda falastiin ayaa sheegay in madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas uusan la kulmi doonin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens oo lagu wado inuu dhammaadka bishan booqdo falastiin go-aankan ayay uga jawaabayaan falastiiniyiinta tallaabadii uu madaxweyne trump uu ugu aqoonsaday qudus caasimadda israa'iil rabshado ka dhashay go-aankaasi ayaa weli ka socda bariga dhexe sabtidiina duqeyn ay magaalada khaza ka geysteen diyaaradaha israa'iil ayaa waxaa ku dhintay laba ruux oo falastiiniyiin ah
subax wanaagsan halkaasi aada wararkaasi ka dhagaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o eda iyo barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay duhur wanaagsane kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan toddobaad kastaba aad ka maqashaan hadahayo kale laanta afka soomaaliga ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaal waxaa ku soo dhowaanaysaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa ku wareysan doonaa abwaan cabdiweli aadan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ku sugan islamarkaana inta badan dhallinyarada ah ka wacyigeliya arrimaha qabyaalada iyo tahriibta ee abwaan ee kusoo dhowow ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o a bismillaahi raxmaan araxiim waan dhowahay dhallinyarada dhammaanteed waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarooy dhulkeenna haddii aynaan inagu dhisin oo aynaan joogin ma ahaanayo mid sii jiraya waxaana u tashan doona dad shisheeye ah oo ka yimid dalal kale sida aad ogsaan tihiin dal walba dadkiisa ayaa hormariya haddii la waayo dad hormarsada dalkooda waxaa helaya dad dalkoodii hormarsaday in ay gacanta ku dhigaan dalkaas dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood waan salaamayaa salaan kadib waxaan leeyahay dhallin yahay adduunyada haddii aan dhib ku abuurnay haddii aan dhaqaaqanoo darxumo aynu u dhammaannay waalidkeenna dhalay haddii aan ka wada dhoofnay wixii ay dhaqaayeen haddii magafa loo dhiibay dhaxalkeennu see noqon haddaan la isdhammaagaynin intaas horta dhallinyarada baan ku salaamayaa suugaantuna badnaan iyo yaraan lagama fiiriye waxaa laga fiiriyaa wixii adugu hadba lagu wada hadli karo oo la isku fahmi karo ee abwaan cabdiweli ee goormaad is ogaatay inaad ee, wax curin ka dhoo hibana aad leedahay iyo halabuur Een, waxaan ka mid ahaan jiray dadka macnaha dhallinyarada ah oo xilligii hore oo soomaalidu weliba soomaalida xooladhaqatada ama miyiga ah ay sameeyaan macnaha aroosyada gaafafka ah aroosyadaas marka la isugu yimaado waxaa loo tiriyaa een, hal abuuro kala duwan sida ammaanta een, wax haddii dhallinyarada lagu wacyigelinayo si reerkaas duca macnaha loogu tiriyo waxyaalahaasoo dhan baa macnaha loo tiriyaa sidaa darteed waxaan isku ogaaday een, xilli dee adugu aan la qaybsanayay dhallinyaradayda een, xilli adugu aroosya la dhigayay baan is ogaaday inaan hal abuur samayn karo aroosyadaasaan kaga qayb galay ilaahay idankiisa ee, maxaa ka mid ahaa marka ee, barnaamijyada aad halkaasi kasoo jeedisay xilliga arooska baadiyaha Een, waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa een, waad ogtihiinoo dadka miyigu qof walba waxay leeyihiin dhaqan iyo caado ayagu dee u gaaray leeyihiin Dhallinyari- dhallinyaradii miyiga ayaa waxa ay sameeyeen waxay soo wada guursadeen hablo hablihiina waxa ay keeneen magaalooyinka Een, sidaad ogtihiinba dhallinyaro kasta waxa ay leedahay dad deegaan kasta waxa uu leeyahay een, arrimo u gaara oo dee iyagu dhaqan ay u leeyihiin sida aad ogsoon tahay dadkeennii miyiga waxa ay ahaan jireen dad dee miyiga ku xeel dheer oo dhismahooda iyo jiritaankooda uu ku dhisan yahay een, miyiga marka hablihii lasoo guursaday ayaa waxay wada calmadeen magaalo in lagu wada dhiso oo dee mid walba sariir in loo gado ayay calmata wax ay ka taqaanaana lama arko marka waxaan ku baraarujinaya dhallinyarada in macnaha dee miyigii uu yahay mid lagama maarmaan ah baan u sheegayey marka hablihii waxaan ku idhi habluhu miyiga neceba oo magaalo jecela maariinka geel iyo arigoo la miro iyo meel hawdla neceba marka reerku guuroo meel dheerdegaayiyo hayaan maalin geediya maskaxdoodu neceba hablaha maanta jooga muunida arooriyaad oro maqasha raacba murro kala qadhar cunno lagu mushaaxiyo caano ay ku miratiyo meel fadhiista jecela in madaar la siiyoy daha miiran haysiyo mani dollar jecela mikimiki bilaashiyo keliyahoy marqabatiyo ismacaashin jecela moobeel la dirayo dal maraykan yaaliyo sariir moolla moollaa maskaxdoodu jecela meeshii aad ku dhalateen miyi weeye inamow meel kale ha raadine mau hogaansamaysaan Een, hal abuurkii intaas macnaha dhallinyaradii wixii aan kula hadlayay bay taasi ka mid ahayd marka waa xilliga ee, arooska ee baadiyaha
waa xilliga arooska baadiyaha oo gabdhihii dee miyiga lagu dhisi jiray ay wada calmadeen in magaalo lagu dhiso oo sidaa dhaqankii miyigu uu ku guuri doono kuna uuna dhadhow yahay inuu ku guuro marka ee, bal waxaad iga warataa dhaqanka ee, reer guuraaga ama baadiyaha xilliga lais aroosayo ee, waxay ii sheegtay in la qaado ee, suugaan kala duwan oo la curiyo bal dhaqanka miyiga bal iga war
Een, sidaad ogsoon tahayba horta soomaalidu asalkeedu wuxuu ahaan jiray saddex xoolo dhaqato beeraley iyo bad bay ahaan jireen macnaha bad ku nool marka dadka miyigaahi aalaaba waxay aad dadka xoolo dhaqatada loogu macnaha een, aqoonsan yahay inay yihiin dadka hal abuurka ayagu een, uu ka soo maaxdo badanaa oo badda iyo xoogaa beeraleyda ay kaga mutaysan yihiin Een, marka sidaas dee suugaan ama duco ah ama dee adugu baraarujin ah waxyaalahaasaa lagu sameeyaa een, miyiga dhexdiisa oo dee sidaad ogsoonahay abwaaniinta soomaaliyeed oo dhan waxay kasoo jeedaan asalkoodu xooladhaqaley xooladhaqato ama miyiga een, xoolodhaqatada ah bay kasoo jeedaan Ee, ma jiraa marka ee, hal abuur kale oo aad samaysay oo aad dhallinyarada kula hadlayso hal abuur kaleeto oo dhallinyarada aan kula hadlayo waxaan ku idhi dhallinyarada duulduulaysae dal kastaba joogtaay warhoy dunidu waa weel yaroo daba duleelaaya imisaa dadkii aan naqiin iilka lagu duugay imisaa dagaal iyo darxumo ruuxdu kaga duushay imisaa ilaah diiday oo cadaab lagu dalaqsiinin warhoy dunidu waa weel yaroo daba duleelaaya warhoy diinta baa inahu dhane daacad u ahaada ilaahii daruuraha askumay samada duulaaya dayaxana sameeyiya shamsada ina dul meeraysa xidigaha dallaalnimo ka dhigoo samada deeqsiiyey dadkoo idil dhammaantiis wujuub iyo dusha ka saaray isagaana deeqdeenna qoray aan ku dananayno war dembiga iyo xumaatada dadow yaan la daba roorin war hoy diinta baa ina hudhane daacad u ahaada inta badan waxaa la yidhaahdaa ee dhallinyarada sugaanta curiisa ama hibada iyo halabuurka leh ee waxay u helaan oo kale ee dhaxal ahaan waalidkiis awogiis ba soo ahaan jiray marka adiga barnaamijkan ee adiga marka ee barnaamijkan ma qoyskiina ayaa ahaa ee dadka sugaanta celiyo hibada iyo halabuurka laha Een, aniga awowgay oo ah cabdidhoof diiriye fooley baa wuxuu ahaa dadka macnaha hal abuurka sameeya wuxuuna sameeyey maanse la yidhaahdo aadana ra'yiga waxaan kan ku nacay runi markay joogto waa ninaan ku rabin kaana raba inaad u roonaato allahayow ninaan i rabinoo haddii aan ku rabo ruga ga'an beelo marka anigu abgaanka nimada waxaan ka wataa dhinaca awowgay hooyaday dhalay waana dee wax ilaahay gaar ummadiisa u siiyo macnaha qof gaara uu siiyo dee ummadoo dhan aan ka wada dhexayninoo dee cid gaari si gaara loo siiyo oo dee ama dhaxal ha u helo ama asaga ilaahay hagu deeqe waa uun dee wax ilaahay bixiyo ee inta badan ee waxaa la yidhaahdaa ee dhallinyarada sugaanta curisa ee hibada iyo halabuurka leh ee goobaha fagaaraha oo kale dhallinyarada iskuguma yeeraan oo iskuma wacyigeliyaan ee barnaamijyadooda iyaga gaar ah buu u yahay ee marka maxaa ka hortaagan ee dhallinyarada adoo kale ah in goobaha xafladaha ay yimaadaan goobaha dhallinyarada isugu yimaadaan ee lagu caweeyay maqaaxiyaha aada dhallinyarada ee wacyigelin u samaysaan
Een, sida aad ogsoon tahayba walaale horta macnaha arrinkaas waa jiraa laakiin hadduu jiro maxaa sababaa meesha taala qayb amni darre ka baqday waxay isdhahaan dee haddii aad wax sheeg sheegtaan arrimaa horta balaftiinu khatar gashaayo dee waxaa leeyihin nin naftiisa u baqaya naf kale waxuma sheego qaybna fursad bay u waayeenoo dee maadaama dalkii uusan dowlad dhexo oo qofka dhaqaalihiisi uu ku tiirsan yahay uusan helin qof walba bariiskiisii buu raadinayaayo asaga dee tiisii buu ku mashquulsan yahay inna lafirkoodu way sheegaanoo hadda dee dhaqanku saad og tahayba een, meesha gabayada la sheegi jiray suugaanji la isaga sii- sheegi jiray waxaa bedelay hadda muusig baa bedelay oo dhallinyaradii oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin laxan iyo muusig in wax loo saaro oo wixii dee suugaanta gabayga la isugu sheegi jiray waxaa hadda bedelay in muusig wax walba loo soo raaciyo marka dee inta muusiga tumataana dhallinyaradii wuxuu sheegay inta aan muusiga tumaninna dee iyaga lafirkooduna markooda wuxuu sheegi doonaan haddii allah awoodale uu ogolaado waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka oo boosaaso idinkaga imaanaya abwaane maxaa is oran kadhaa marka ee arrimaha ee hal abuurka dhalinyarada waxyaabaha ee ugu badan oo inta badan ee abwaaniintu ay hadal hayaan goobaha dhalinyarada
Een, abwaaniintu tahriibta bay badanaa ka hadlaan waxaa kaloo laga hadlaa qabyaaladda een, waxyaalahaasoo dhan baa laga hadlaa waxaa laga hadlaa dee dhinaca maarata horumar la-aanta marka dhallinyarada iyo dhammaan dadka waxaan ku baraarujin lahaa cid kastaba inay dalkeeda dhisato dalkana aan laga teginin oo dee waalidkeena dhalay innaga wuxuu inagu soo koriyey dhib iyo dheef labadaba waa inagu soo koriyey laakiin dhaqaaqa iyo tegitaanka iyo maalkii sadcaalkan waa laga fiican yahay hala joogo dhulka ayaan leeyahay dadkan ku wacyigelinaya haddii allah awoodala u ogolaado ee goorma adiga is ogaatay inaad hibo iyo hal abuur aad leedahay adugu aniga oo dhowr iyo toban jir ah ayaan ka qayb geli jiray xafladaha sida aroosyada sida maxaan ku rahdaa dhaantooyinka la isugu yimaado meelahaas ayaan kaga qayb geli jiray marka anoo yar baan ogaaday inaan leeyahay hal abuur ilaahayna isiiyey
maxaa nooga sheegi kadhaa marka ee hibadaadii ugu horeysay ee intii aad ee barnaamijkan ku guda jidhay
Een, xilliga macnaha dee dhaantooyinka la tumanayo waad artayo dee dadku ama waa is ammaanaan ama waa is caayaanoo dee dhaantooyinka baa wax kasta oo xigmad ah ama laga helaa ama lagu fuliya xil- sida macnaha miyiga iyo tan aroosyada marka dee dhallinyaradaas waxaan ahaan jiray dee dhaantooyinka iyo waxaas maaragtay een, jecel oo ka howlgala marka dee hadda wixiina waa laga soo gudbay hadda horumarro kaleeto baa loo gudbay oo loo socdaa marka sidaas ayaan ku ogaaday inaan hal abuur leeyahay Een, hal abuuro badanna waan macnaha tiriyey laakiin dee hadda kuwa hadda miidiya la isu marin karo ma ahan waa iska yaryihin abwaan cabdiweli aadan maxamed ee abwaan waxaan rabaa inaan ee, sidoo kale wax kaa weydiiyo inta badan waxaad tagtaa ee, iskuullada oo kale dhalinyarada xiisadaha markay kasoo baxaan oo kale ee, goobo kala duwan baa isku aragnay adoo dhalinyarada ee la hadlaya marka bal waxaad iga wartaa dhalinyarada ma in sugaanta iyo e, barnaamij ay curiyaanba kala hadashaa
waan kala hadlaa inay isku dayaan afkooda hooyo inuusan zuulinin oo dee hadaladii lagu hadli jiray oo horeeto oo asalka ahaa inay soo celiyaan oo keenaan oo ereyadii la isticmaali jiray dee oo rasmiga ahaa waayo hadda waad aragto saddex kalmadood ama afar kalmadood qofku markuu sheegaba wuxuu u badinayaa inuu ingilish ama ku daro ama carabi ku daro ama luqado kaleeta ku daro waad aragto dee soomaali ama aan la maqal oo dee waa shidan tahay iyo wuu ka dhacsan yahay iyo waxyaaladii adigu hadda aad is leedahay markaad xigmad ahaan sii raacdid xoogaha af soomaaligaani een, waa duran yahay aad is oranaysid marka wariyaasha laftirkoodan waxaan ku wacyigelin lahaa in ay afka hooyo sida rasmiga oo uu yahay inay ugu hadlaan oo ay ka reebaan hadallada ama wax dhimaalka u ah ama leexsan oo ayaga laftirkoodu een, aysan dee ku cadayn karinin ereyada qofka marka ay u sheegayaan ay leeyihiin sidaasaan ku baraarujin lahaa bulshada E, waay maxaa maxaa ku aragtay dhalinyarada e, sidee marka afkii hooyo dhalinyarada e, loogu baraarujin karaa in ay sida e, wacan ay uga hadlaan
Ee, waxaa loogu baraarujin karaa horta wasaaradda qaabilsan inay iyadoo laftirkeedu buugaag soo qorto oo dhallinyarada afkii rasmiga ah oo hooyo oo lagu hadli jiray ay kusoo qorto in laga guuriyo odayaashii dhaqanka ee soomaaliyeed ee ilaa hadda lixdanka toddobaatanka siddeetanka iyo wixii ka hooseeyaba jira in dee luqadii hooyo wixii lagu hadli jiray oo shay walba wixii loo yaqaanay in loo isticmaalo oo dee odayaasha la weydiiyo baa afkii hooyana lagu heli karaa kuna soo noqon karaa haddii mid cusub la samaynayo oo horena dee ummaddu isfahmi mayso waayo waa lagu kala tegaya marka dadka waxaan leeyahay macnaha meel walba ku qoranaya ingiliishyada waad horta hadda dee macnaha meel kasto ama caafimaad ama waxbarasho ama kafid baarka dee cunto oo lagu cunayo meel walba dee wax lagu bixinayaba waxaa ku qoran luqad ingiliish oo dee aan dalkeenna ka dhaqdhaqaaqin waxa wax la fahansiinayana waa dadka soomaaliya marka waxaan leeyahay meel kasta wax lagu qorayaba ha lagu qoro een, afka soomaaliga fartiisa waay dhalinyaradan e, muddooyinka ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey isticmaalayay e, luqado kala duwan oo soomaaliga aada sheegtay inay ka tageen e, xagee bay ka guuriyeen baa isdhihi kadhaa ama xagee ka keeneen hadalladaas telefishinka ee, whatsappka facebookga iyo dee ayaga bulshada dhexdooda ahaantooda qof hadal uu yiri oo hadalkaas aan xigmad loo yeerinin hebel baa wuxuu yiri sidaasoo la iska sii raaca ah oo dee gobol walbana waad aragta hadda matad ama boosaaso markaad tagtid hadal gaaraad ugu tegaysaa hargeysa markaad tagta hadal gaaraad ugu tegaysaa xamar markaad tagta hadal gaaraad ugu tegaysaa jigjigaha hadal gaaraad ugu tegaysaa dee gobol kastoo aad tagtidba hadal gaaroo kii ka duwan aad xagga ku taqaanay baad ugu tegaysaa marka saad u fahantaaba way adag tahay waayo waxaad noqonaysaa qof koyta ah ama waddan kaleeta ka yimido aan dadkiiba ka dhalan baad noqonaysaa camal marka waxaan leeyahay dadku haddii ay isku dal yihiin oo isku dad yihiin oo isku diin yihiin halkooda luqad oo ka dhaxaysa oo hadda aan guurin bal ayada laftirkeeda ayaan la rarin sideedii ha loo daayo inta la isaga imaanaya hadduu aan laydno wixii laysla qaadan lahaa ee qorshe nabadeed ah walaahi waa shidan tahay iyo waad dhiiqaysaa iyo wuu ka dhacsan yahay iyo waxaas de anu haddi si loo wacyigeliyo ma garanaya in la iska daaya la dhaha mooyaane wax hadda laga wacyigeliyo oo dee wax dee qofku wuxuu u barto si looga wacyigelaa waaba iska adag tahayba laakiin waxaan odhan lahaa anugu ha iska daayeen luqadaha aan ku jirnin af soomaaligani asalka ahaa sidaasaan ku baraarujinaya bulshada waa tahay e, maxaa marka dhalinyarada kula dardaarmi lahayd dhallinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa dalkooda inay usoo jeestaan midkii beer falan kara uu beer fasho midkii kurbaxalkimaankuradwebi jeexi karo inuu geestiisa badeel ka qaato mid walba inuu wixii uu qaban kara qabto in qaranka si fiican loo taageero waayo qabyaaladii waxay dumisa mooyaane wax ay hagaajisa lama arko qarannimada hala taageero ayaan leeyahay marka sidaasaan dhallinyarada kula dardaarmaya dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha v o e da iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ku baraarujinayaa walaalayaal iska daaya qabyaalada iyo qaxootigan aad mar walba ku jirtaan iyo tegitaanka dhulkiina aad ka tegaysaan waayo wax aad u socotaan waa nin kale dalkiis iyo dad kale dalkood ay hormarsadeen waxaadna dhoobi ka noqonaysaan dal kaleo ayna lahayn inta adinka dhoobi iyo waxaa laidiinla noqon lahaa dadka wax raaca adinka ay idiin imaan lahayn ba adinkii raaci noqoteen marka walaalayaal waxaan idinku baraarujinayaa inaad iska daysaan qabyaaladda iyo qaxa qaxootiga qoriga dhibaatadaas o dhan aad iska daysaan baan idinku baraarujinayaa aadna waxaan isu salaamayaa shaqaalaha v o e da meel kastoo ay joogaan iyo idaacadda v o e da dhammaanteed guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda v o e barnaamijka maanta waxaa ahaa marti igu ahaa abwaan cabdiweli aadan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada sugaanta curiya oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa anigoo yuusuf maxamuud oo idin leh nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo kulamo adag laiskaga hor imaanaya goordhow kulanka koowaad oo saacado un ay naga xidhaan waxa uu dhex marayaa kooxda kubadda cagta ee southampton waxayna soo dhoweyneysaa kooxda arsenal waxaa lagu ciyaarayaa guriga southampton arsenal waxay ka imaaneysaa guuldarro ba-an oo toddobaadkii hore kala soo kulantay kooxda kubadda cagta ee manchester united oo garoonkeeda imarat stadium ay kula ciyaartay islamarkaasina manchester ay saddex gool iyo hal ku guul heshay taasi oo laga dhursugayo waxay arsenaal toddobaadkan amaba maantaan idhaahdee ay samayso marka ay southampton fooda isgeliyaan kulan adag ayaasna waxa uu ka dhacayaa magaalada liverpool garoonka anfield oo ay kooxda kubadda cagta ee liverpool ku ciyaarta waxa uu imaaneysaa kooxda ay isdariska yihiin ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee everton waxaana kooxda everton haatan laylinaya macalinka ay dhowaantan soo qaateen ee samaladis oo tan iyo markii uu kooxdan majaraha u qabtay aan wax kulana laga badin dabcan maalintii la magacaabay maalintii ku xigtayba laba kulan ayay ciyaareen sidaasina ilaa iyo hadda kooxdu guuldaro lama kulmin liverpool waxay wadataa weeraryahaano ay adag tahay difaacyadu inay difaacaan afarta wiil ee layaabka leh ee saydumane cotinio maxamed saalax iyo farminio ayaa la isweydiinayaa waxa sam aladis iyo kooxdiis everton ay kala hortegi doonaan inkastoo sam aladis lagu yaqaano difaac adag haddana lama oga waxa uu liverpool kala kulmayo maanta kulanka toddobaadku waxa uu dhex marayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo kooxda ay deriska yihiin ay ugu magac dareen noisy nebres deriskii qaylada badnaa ee manchester city ayay ku kulansan yihiin garoonka old travord macalin murinho ciyaarta ka hor hadlay ayaa waxa uu sheegay in guardiola iyo kooxdiisa manchester city aanay waxba ka qaadeen islamarkaasina uu macalin guardiola ku mamarsiyooday in ciyaaryahanka la yidhaahdo silva uu dhaawacan yahay walow guardiola uu sheegay ciyaaryahankaasi haatan in aanu dhaawac ahayn islamarkaasina uu kala hortegayo kooxda kubadda cagta ee manchester united labadan kooxood ayaa waxa ay kala sarreeyaan sideed dhibcood haddii manchester united ay badiso waxa ay ka dhigaysaa dhibcaha laga sarreeyo shan dhibcood laakiinse haddii laga badiyo waxay isku bedelaysaa shantaasi dhibcood lix kale ayaa dul fuulaysa oo waxay noqonaysaa koob iyo toban dhibcood in manchester united laga sarreeyo marka kulankaasi uu dhammaado lama oga cidda ay guushu raaci doonto laakiin marka la fiiriyo awoodaha labadan kooxood kooxda kubadda cagta ee manchester city waxay u muuqataa koox ay adag tahay weeraradooda in la difaaco guardiola waxa uu sheegay in aanay ciyaartooda waxba ka bedeli doonin oo banooniga lagu yaqaanay ee weerarka ahaa ee garoonka lasoo geli doonaan waxa uuna sheegay haddii uu wax ka bedelo qaab ciyaareedkooda inay taasi fariin u dirayso ciyaartooydiisa taasi oo odhanaysa in macalinku uu baqay islamarkaasina uu yahay nin cabsanaya taana aanu doonaynin in ay ciyaartaydiisu sidaasi fahmaan kulamada kale ee maanta layskaga hor imaanayo dalka talyaaniga waxaa ka mid a kieva varona roma ayay soo dhoweyneysaa sbal waxa ay la ciyaareysaa kooxda heles varona napoli fiorentina ayaa u imaaneysa udinisa benevento ayaa gurigeeda ugu imaan doonta sazola iyo karatone ayaa kulmi doona ac milanna bolonia ayay garoonka sansiro ee magaalada milano kusoo dhoweyneysaa waxaa xusid mudan in kooxda napoli ay haysato fursad ay labada kooxood ee horyaalka dalkaasi talyaaniga ay ku wada xafiiltamayaan juventus iyo kooxda kale ee inter milan in ay ka faa'iideysato guul daradii aan idhaahda ee labada kooxood kala gaartay habeenkii xalay ahaa kadib markii kooxda inter juventus ay isku jabeen oo ay bareejo eber iyo ebarax kala qaateen waxay taasi keenaysaa haddii kooxda napoli ay ka badiso fiorentina in ay soo ceshato hogaanka horyaalka talyaaniga oo markaasi ay afartan iyo koob dhibcood halkaasi ku tagto oo iyadu haatan waxay leedahay soddon iyo siddeed dhibic la arki doone waxa ay naaboli oo gurigeeda ku ciyaaraysaa ay samayso horyaalka waddankaasi sbain haddii aan isagana si kooban u ego waxaa fooda isgelinaya kooxa doora oo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee barcelona oo iyadu gurigeeda ku soo dhoweynaysa kooxda ay muddada islaylayninayeen islamarkaasina ay xafil tamaan oo iyadu ka mid ah kooxaha ay ishayaan waa kooxda kubadda cagta ee falareal waxaana lagu ciyaarayaa guriga falareal barcelona kulankii kan ka horreeyey gurigeeda ayay ku ciyaartay bareja ayaana la geliyey waxaa xusid mudan in kulan shalay ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee real madrid ay saddexdeedii dhibcood jeebka ku shubatay oo ay guul heshay oo shan gool weliba ay ku badisa la arki doonay halka barcelona iyo falareal ay caawa ku kala tagaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatana kulan dambe waa masxado idila sidaa iyo nabadgelyo
xamuud mascade aad buu u mahadsan yahay ciyaarahaasi halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada codadka baxsan ee cabdulqaadir macalin jubba iyo khadra daahir cige
cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo lecaana iyo nabaad insha allah
heestaas sicaana iyo nabad iyo codadka cabdulqaadir jubbe iyo khatar daahir ciga ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna iyo duhurnimo tan iyo kulanti dambena waa sahra nuur iyo bashiir oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
inni caalmadoobihii cidhibkay sugaysteen carradaan tilmaanto cawayskii gudguda helay sakana cawaga leeyeen soo celiyey mayayo angulaama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkay sugaysteen oo heega culayhi camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiinti